hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo sudmo loosoo gaabiyo ayaa dekedda magaalada muqdisho waxa ay kula wareegtay shixnad gargaar ah oo ay soo gaarsiisay hay-adda qatar jarity gargaarkan oo isugu jira noocyada kala duwan ee raashinka quutul duruuriga ah ayaa dowladda qatar waxa ay ugu deeqday dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan waxaana raashinkan gudaha dekedda muqdisho kula wareegay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma axmed cabdi aadan waxa uu ka warbixiyey deeqdan xilliga ay kusoo aaday iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay isaga oo sidoo kalena u mahad celiyey hay-addan qatar jarity iyo dalka qatar
waxaan dekedda muqdisho dekedda muqdisho kula wareegnay shixnad gargaar ah oo run ahaantii aad iyo aad muhiim uga ah howlaha gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya sixnadaas oo ah gargaar ku saabsan inay yihiin teendhooyin teendhooyin loogu talagalay in lagu gurmado haba yaraa xaaladaha degdega ah ee imaada ee dadku u baahan yihiin markaas inay helaan hooy ay ku hoydaan oo xaaladahaas gurmadka degdega ay kaga hoydaan runahaantii waa shixnad gargaara oo wakhtigeedi timid kana qayb qaadanaysa u diyaargarowga iyo ka qayb qaadashada xaaladaha degdega ah waxaan aad ugu mahad celinaya hay-adda qadar alkhayriya gaar ahaan guud ahaan dowladda qatar oo mar walba la garab taagan shacabka soomaaliyeed ee gargaarkooda iyo horumarkooda iyo mashaariic badan oo horumarineed iyo gargaarineed iyo gargaarna ka wadda waddanka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in shixnadani ay qayb weyn ka noqoto in ay gargaar degdega u fidiiso dadka u baahan xaaladaha degdega ah ee barakaca iyo keenaan fatahaadaha abaaraha iyo xaaladaha kale ee gurmadka degdega ah waana iskaashi iyo wada shaqayn naga dhexeeya hay-adda maarinta masiibooyinka iyo hay-adda qatar alkhayriya oo mar walba u taagan inay shacabka soomaaliyeed gargaar u fidiso muddo badanna waddankan shaqooyin badanoo muhiima oo horumarineed iyo gargaarba ka haysay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa gargaar runaantii la taaban karo oo waxtar u leh waxaan rajaynaya insha allahu tacaala kuwan iyo kuwa ka badanba insha allahu tacaala inay hay-adda iyo dowladda qatarba ugu deeqaan dadka walaalahooda soomaaliyeed sodma ayaa sanadihii ugu dambeysay waxa ay si weyn uga shaqaynaysay in ay gargaar u raadiso dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan kuwaas oo ay saameyn ku yeesheen xaaladaha bini-aadanimo ee dalka soo maray iyo qaarkood laga cabsi qabo